wuduuga iyo weysada waxaa sheekhuu yihi raximahuullah wayujzi'u qofkii waxaa ka gudaya masxu bacdihi madaxa badhkii inuu masaxo iyo walmasxu cala alcimaama cimaamadda inta kalena inuu la masaxo shalay baynu masaladaa ka hadalnay haddii madaxa qofka ay cimaamadi u saaran tahay oo madaxa badhkii uu masaxo inta kalena markaa uu ku dhammaystiro cimaamadda way ka gudaysaa uma dabeetana yaqsilu wuxuu maydhayaa qofkii markaa cimaamadda masixitaankeeda looma shardiyo isagoo weyse qaba inuu xidhay sida khufka sidaasoo kale wakhti ma laha oo lama odhanayo kii musaafirka ahaana saddex maalmood iyo habeenadoodu masaxaya kii muqiimka ahaana habeen iyo maalin lama odhanayo cimaamadda intuu doono ayaa qofku masixi karaa biduuni taxdiid waxa uu leeyahay uma dabeetana yaqsilu wuxuu maadhayaa rijlayhi labadiisa lugood maca alkacbayni iyadoo labada kuraamood ay ku jiraan inta la maydhayo saas ayaa markaa raajix waayo abu hurayra radia allahu canhu inta lugihiisa ayuu maydhay xataa sharaca fi saaq ilaa dhudhunka markaa uu gaadhsiiyey maydhitaankii dabeetana waxa uu yidhi waxaan arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sidaa markaa u weysaysanaya aayadda ayaa markaa ficilkaa rasuulku uu fasiraya in kuraamuhu ay ku jiraan inta la maydhayo walahu waxa uu leeyahay u bannaan almasxu inuu masaxo cala alkhufayni labada khuf inuu masaxo khufku markaa waa sharabaadka adag ee ka samaysan jildiga iyo haragga ayaa khuf la yidhaahdaa sharabaad ahaanna waa loo isticmaalaayo kabaha ayaa lala gashadaa kaba ahaanna waa loo isticmaalayo dee kelidii baaba lagu socon karaa haddii qofka markaa labadiisa lugood khuf uu ku jiro sharabaadka adagee jildigii haragga ka samaysani isagoo wayse qabana uu gashaday marka uu waysadii inta kale soo dhammeeyo labada lugood markuu yimaado waxaa u bannaan labada lugood inaanu waxbaba maydhine khufkaa ku jirin markaa dusha uu ka masaxo khufka markaa halka la masaxaya waa waa aclaah xagga sare ayuunbaa laga masaxaya masxiga in istiicaab lagu sameeyo dhammaantii la wada masaxaana dul iyo hoos iyo hareerba waajib maaha intaa ku soo qaabishown inaad sidaa markaa gacmahoo biyo leh aad sidaa u mariso ayaa kugu filan marka almasxu cala alkhufayn adilada ku soo aroortay ee sunnada ahi way fara badan tahay saxaabo badan oo sabciin toddobaatan meelaha gaadhaysa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey haddii markaa lugahaagu ay bannaan yihiin iska maydh saasi ayaa afdale haddii khuf uu ku jirana waxba khufka ha bixine khufkaa ku jira markaa masax oo dusha biyaha ka mari khufka markaa haddii qofkuu yahay qof waddankiisii joogoon socdaal ahayn habeen iyo maalin inuu masaxo afar iyo labaatan saacood baa u bannaan afar iyo labaatan saacood markay dhammaadaan waa inuu markaasi bixiyo waysada dambe uu u baahdo waa inuu lagu himaydho weeyaan hadduu yahay qof socdaal oo safar ku jirana saddex maalmood iyo habeenadooda ayaa inuu masaxaa ay u bannaan tahay goormaa laga bilaabayaa masixitaanka masixitaanka waxaa laga bilaabayaa markuu gashado ka bilaabi maayo wakhtigaas habeenka iyo maalintaas laga tirin maayo markuu gashado waxaa laga tirinayaa oo laga bilaabayaa waysada u horraysa markaa u qaato ama masixitaanka u horreeya marka u horraysa uu masaxo ayaa afar iyo labaatankii saacood ay ka bilaabmayaan oo haddii tusaalehaan intuu weysaysto uu markaa khufkiisiina uu gashado oo aanu maalin dhan masixin maalintaasi uma tirsana marka u horraysa khufka uu masaxo ayaa wakhtigaa tirintiisa laga bilaabaya waxaa markaa khufkii la xukuna sharabaadada haddii qofkii sharabaadda uu gashan yahay sida xadiidu lmughiira uu tusinayo kaana rasuulu llahi sal lla alay slam yamsaxu cala aljawrabayn buuri waa xadiid saxiix rasuulku labada sharabaad wuu masixi jiray haddaad sharabaadda gashantoo lugaha ay kugu jiraan adigoo wayse qabana aad gashatay marka aad soo gaadho lugaha inaad gacantaadoo biyo qoyanla marka aad sidaa u mariso oo dusha saa uga mariso ayaa kaaga filan inaad bixiso marka aad lugaha maydhaa mid waajiba maaha khufku ama ha jeexjeexnaado ama mid bad qaba ha noqdo waayo khufkii ay gashanayeen rasuulka iyo saxaabadu wuxuu u badnaaba mid jeexjeexan xaaladooda dhaqaale marka aynu eegno walaa yakuunu noqon maayo buu ihi sheekhu wuduu'an wayse noqon maayo sharciyan sharciya oo cibaado ah ilaa biniyati niyo in lala yimaado mooyaane oo qofku uu niyoodo inuu weysaysanayo weysadii sharciga ahayd innama alacmaalu binniyaat baa u daliila niyaduna waa ta kala soocaysaa meedhmeedhashada iska meydhmeydhanaysa iyo iyo weysadaad weysaysanaysa iyadaa kala soocaysa niyada markaa maxalkeed iyo meesha ay dhacdaa haddaad niyaba maqasho niyada halka laga qabta waa qalbiga niyo lagama qabto afka haddii lagu dhaha waxaa niyood waa qalbiga ka niyood afka ka niyood ma afka lagama niyooda afka waa laga dhawaaqa sidaa awgeed baa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam niyada markaa weysada iyo niyada salaada midna kumuu talafudinoo kumuu dhawaaqin saxaabadiisuna kumay dhawaaqin taabiciintuna kumay dhawaaqin a'immada afartae fuqahaau lmadaahibna midna lagama hayo inuu yidhi niyada ha lagu dhawaaqo ha lagu talafudo niyadaasoo uu niyoonayo liistibaaxati salaa salaada inuu ku bannaysto markaa weysadaasi markaa niyadu waxay ka mid tahay arkaanta alwuduuga iyo weysada alfaslu thaani mustaxabaat lwuduu waxyaabaha ay sunno tahay in weysada dhexeeda lagu sameeyo ayaa halkan sheekhu uu kaga hadlaya wa yustaxabu waxaa sunnaa buu ihi sheekhu altatliitu in saddex saddex jeer la maydho xubnihii fii hayri ra'si marka madaxa laga reebo oo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam tawada'a maratan mara marmar inuu weysaysta waa soo aroortay hal hal mar inuu xubnaha maydhay maratayni marataynina waa soo aroortay laba laba jeer halaatan halaatanna waa soo aroortay saddex saddex laakiin madaxu isagu maqsuul maaha oo mid la maydho maahee waa la masaxaa unoo dee biyo ayuunbaa saa loogu masaxaaye isaga hal mar ayuunbaa la masaxaya sida xadiidu cabdillaahi bnu zayd fii saxiixayn uu tusinayo axaadiida markaa tahliidu masxi ra'si tusinaysana waa axaadiid shaad oo bimacnaa daciifa oo aan ansixin waxaa kaloo iyaduna bannaan in xubnaha qaarkoodna laba laba jeer la maydho qaarna saddex saddex oo tusaalaan rasuulka waxaa ka sugnaatay inuu xubnaha saddex saddex jeer maydhay laakiin labada gacmood markuu yimi inuu laba laba jeer iyaga maydhay gacmahoo laba labaa iyo inta kaloo saddex saddexa ayaa markaa iyaduna bannaan wa itaalatu algurati baa la sunneeyaa in wejiga markaa maydhitaankiisa la dheereeyo algura waxaa looga jeedaa halkan albayaad aladi yakuun fi lwajh gurada waxaa la dhaha caddaanka wejiga ayaa algura la yidhaahdaa marka haddii itaalatu algura la yidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan in wejiga si fiican loo maydho si caddaanka weysadaasi qofka ay u yeelaysa iyo nuurkiiyo dhalaalka ay kaga tegaysa maalinta qiyaame si markaa saasoo kale ay ugu dheeraato oo rasuulku wuxuu yidhi tablugu alxilyatu min almu'min xaysu yablugu minhu alwuduu qofka dahabka iyo quruxda loo xidhaya maalinta qiyaame waxa uu u gaadhayaa meesha weysadu markaasi ay u gaadho laakiin wejiga markaa isaga dheerayntiisu waxay noqonaysaa un takmiil in isaga un si fiican loo maydho waayo meel loo dhaafiyo ayaan jirin wejiga xaggan haddii loo galo madaxii baa la gelaya haddii xaggan markaasi loo dhaafana hungurigi iyo cunihii ayaa la gaadhaya marka wejiga isaga itaale iyo dheerayn intii waajibka ahayd laga dheereeyo oo suurtagal ka ahi ma jirto intii waajibka ahayd waa in lala yimaado wataxjiilu baa la sunneeya taxjiilku waxa weeyaan waa albayaad alladii yakunu fi alaydi waalarju caddaanka lugaha iyo gacmaha ku yaalla ayaa taxjiil la ydhahdaa asalkana waxaa lagu isticmaalaa farda ayaa lagu isticmaalaa oo fardaha markaa qawabkoodu ay cadcad yihiin ayaa waxa la ydhaha waa muxajala marka taxjiilka halka waxaa looga jeedaa qofku lugihii iyo gacmihiina inta faralka ah oo qura inaanu ku gaabsane inta markaasi sunnaha inuu raaciyo oo gacmihii waxaa farala baynu nidhi ilaa suxulka in la maydho suxulkuna uu ku jiro lugihiina waxaa farala ilaa markaasi kuraamahaasi in la maydho kuraamuhuna inta la maydhayay ku jiraan taxjiilka markaa muxuu noqonayaa taxjiilka wuxuu noqonayaa in markaa gacmihii ilaa cududda la gaadhsiiyo lugihiina ilaa dhudhanka in la gaadhsiiyo waana sida abu hureyre intuu sameeyey uu yidhi rasuulkaan arkay calayhi salaatu wasalaam oo sidaas sameeyey wa taqdiimu siwaaki caday in laga horu mariyo istixbaaban si sunnanima ayaa iyaduna sharciya oo markaad weysaysanayso inaad caday ka horu maraysaa waa sunna rasuulku wuxu uhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaak maca kulli wuduu haddaanan ka baqanahayn ummaddayda inaan mashaqo iyo dhibaato dusha ka saaro waxaan ku waajibin lahaa inay cadaydaan mar kastoo weysaysanayaan laakiin anigoo mashaqada ummaddayda aan la jeclayn oon la doonahayn kumaan waajibine waa sunna uun in cadaygaa laga horraysiiyaa wa ghaslulyaddayni labada gacmood in la maydho ayaa sunnaa ila arusqayni ilaa laga gaadhayo markaa labadaasi cukur halaatan saddex jeer in la maydho macnaa waa weysadii marka la bilaabayo labadaa gacmood intoodaa hore in la maydhaa saddex jeer la maydhaa waa sunna weeyaan laakiin mar labaad in la maydho marka hore sunna ahaan baa intaa loo maydhay mar labaad intaa iyo gacantii kaloo wada socda in la maydhaa waa waajibde oo hamoodi inaad odhanayso maadaama intaa hore markii u horraysay aan maydhay mar labaad maydhi maayo mar labaadka in la maydhaa waa mid waajiba weeye marka horena waa sunne ee mid farala maaha qabla shuruuci intaan la gudagelin fii ghasli alacdaa xubnihii maydhitaankooda xubnihii almutaqadima ee soo horu martay waxaa kaloo sunnaah soo horeaynu u tilmaannay in ilaahay bisinkiisa la xuso marka weysada la bilaabayo in la akhriso ducada ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh in intaa la yidhahdo marka weysada la dhammeeyo labadaa duco wax ka dhexeeya rasuulku odhan jiray ma jirto in bismi illahi u dhaha markuu bilaabayo markuu dhammaynaya u dhahaa ducada ama subxaanaka allahuma bixamdig ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk wax ka dhexeeya ma saas ayaa aimada markaa shaaficiyada sida imaamu nawowi oo kale raximah ullah ay yidhaahdeen oo ay qarireen inaana jirin duco la akhrinayo xubin kasta marka la maydhayo ee ducadaa lagu bilaabayo iyo taa lagu dhammaynaya un ay tahay ta mashruucee rasuulkeenna ka sugnaatay waxaa kaloo iyaduna sunnaa qofku marka uu weysaysto inuu laba ragcadoodoo markaa sunnaa uu tukado iyaduna fadli badan bay leedahay faslu thalith alfaslu thalith waa nawaaqid alwuduu waxyaabihii markaa waysada burinayey ayaa halkan lagaga hadlaya wa yantaqidu alwuduu waysadii waxa ay ku buraysaa bimaa kharaja waxaa ka soo baxa min alfarjayni labada markaasi waddo ee ibnu aadamkuu leeyahay sabiilaynka waxaa ka soo baxayo min caynin wax jurmila ah aw riixin ama ah wax weeyaan riix dabayl iyo neef haddii markaa qofka xaggiisa dambe ay saxara ka soo baxdo ama wax saxaro wataa uu ka soo baxo waysadiisii dee way buraysaa wax saxaro wata waxaan uga jeedaa qururux baa ka soo baxay saxaradii dee wata ama gooriyaan baa ka soo dhacay saxaradii wata dee waysadiisi waa buraysaa waayo waxa weeyaan gooryaanku kelidii muu soo bixine qururuxuna kelidii muu soo bixine waxbuu watay haddii markaa xaggiisa dambe riix ay ka soo baxdana waysadiisi waa buraysaa xagga hore markaa oo qubulkaa haddii markaa kaadidii ay ka soo baxdo waysadiisi waa buraysaa sidaasoo kale haddii ay ka soo baxdo waxaa loo yaqaano almadiyu waa biyaha markaa ragga ka yimaada marka ay ku fikiraan jimaac ama ay mulaacabo iyo ciyaar la sameeyaan xaasaskooda kuwaasina waysadii waa burinayaan saasoo kale biyaha la idhaha alwadiy oo iyaguna biyo ka soo baxa raggaada jeerjeer kaadida dabadeed oo markaa khafiifa ama marka wax culus ay qaadaan kuwaasina markaa waysadii waa burinayaan wa bimaa shaygii bay waysadu ku buraysaa yuujibu algusla gusli waajibiya oo tusaale ahaan dee gabadhi haddii ay xaydo gusli buu xaydku waajibiyaa soo maaha dee waysadiina waa burinaya shayga gusliga waajibinaya janaabadii baa la mida oo ninku haddii dee uu reerkiisii la kulmo walow yaanay waxbaba ka soo bixine la kulankaasi ayaa markaa maydhadhka waajibinaya la kulankaa markaa maydhadhka waajibinaya waysadiina waa burinaya wayaan macnaheedu wa nawmi almuddajic kii jiifee markaa dhinaca dhulka dhigay hurdadiisina waysada way burinaysa ama dhinaca dhulka ha dhigo ama dabada dhulka ha ku hayo ama ha rukuucsanaado ama ha sujuudsanaado ama ha taagnaado qofku hadduu seexdo hurdo marka aanu garanahayn waxaa hareerihiisa ka dhacaya aanu ogeyn oo madax martay waysadiisi waa buraysaa soo saxiixa raajixa haddii hurdadiisu ay tahay hurdo yaroo iska khafiifa oo waxaynu u naqaano laamadoodka ah hebel wuu laamadoodsan yahay saddex arrimood baa jira wuu luloonayaa iyo wuu laamadoodsan yahay iyo wuu hurdaa wuu luloonayaa dee waa ninkaa kusoo eegaya laakiin yaro rakoocayo wey taasi iyaduma buriso weyso uu yaro laamadoodsan yahay waxaa waya indhihiina waa isku hayaa bal inuu yaro khurinayaaba laga yaabaa laakiin waxaad leedahayna wuu maqlaya oo inuu ku jawaababa laga yaaba wuu laamadoodsan yahay ma hurdadee taasina iyaduna ma burinayso wayso waayo wixii ka soo baxadda waa ka warhaya waa ogyahay wuu hurdaana macnaheedu waa maxay macanaa waxaa hareerihiisa ka dhacaya wax muuqda iyo wax qarsoontoona war kama hayo mar haddii waxaa hareerihiisa ka dhacaya aanu war ka hayn wax ka soo baxayna war kama hayo wayaan macnaheedu mar haddii wax ka soo baxay aanu war ka haynna waxa weeyaan waxa arrintaasi ay tahay meel loo filayo inay wax ka soo baxeen sidaa ogeed baa la yidhi waysadiisi waa jabaysa wa akli laxmi alibil geela hilibkiisa in la cuno ayaa markaa waysada burinaysa buu leeyahy sheekhu waa sida a'imo badan oo a'immada shaaficiyada ay ku tegeen sida imaamu nawowi oo kale raximahullah saaxibu lminhaaj kitaabkiisa almajmuuc la yidhahdo iyo imaamka waxa weeyaan albayhaqi la yidhaahdo ka mid a a'immada waaweyna shaaficiyada kitaabkiisa asuna alkubra iyo ibnu khusayma oo asxaabu lwujuuh ay ku daraan shaaficiyadu saaxib kitaab waxa weeyaan saxiix ibnu khusayma waxay yidhaahdeen laxmu libil laba xadiid oo saxiixa rasuula ka soo arooray oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi tawada'u min luxumi libil hilibka geela ka weysaysta hilibka adhiga miyaanu ka weysaysanaabaa yidhi rasuulka haddaad doonta buu yidhi hilibka geelana ka weysaysta buu yidhi rasuulku imaamu shaafici laftiisu wuxuu yidhi insaxa alxadiidu fii laxmi libil fa ana adhabu ilayh xadiidka ka hadlaaya hilibgeelku inuu jabiyo waysada hadduu noqdo xadiid saxiixa rasuula ka sugnaaday anna isagaan ku tegayaa buuhi shaafici imaamu shaafici raximah ullah hamoodi markaa inay tahay madhab kaloo shaaficiyadii ka baxsan saas aimada shaaficiyadu axaadiida rasuulka alayh salaatu wasalaam ay u qaateen ay ugu dhaqmeen laxmulibil marka la leeyahay kuruskiisa iyo markaa baruurtiisa iyo xaydhiisa intuu waa soo gudagelayaan bal haddaad haragiisa cunto waa la mid weyi waayo laxmiga waxaa looga cabiray wuxuu u fara badan yahay baa hiliba laakiin waxaa looga jeedaa ajzaad iyo qaybihii geela oo dhan baa looga jeedaa walqay baa burinaya matagii baa burinaya waysada iyo wanaxwihi waxyaabihii mataga la mid ahaa waxyaabaa la mida wuxuu uga jeedaa sida gororkii iyo samboorkii oo kale iyo masalan wax aan matag iyo hunqaaca aan gaadhsiisnayn oo ka sokeeya marka axaadiidka ku soo arooray matagu inuu burinayo waysada waa xadiid aan saxiixayn oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam aan ka ansixin xadiidka rasuula ka ansaxayna wuxuu tusinayaa uun mataggu waysada inaanu burin laakiin ay sunno tahay qofku markuu matago inuu weysaysto wamasi dakar xubinta taranka oo la taabto ayaa iyaduna waysada burinaysa buu yidhi sheekhu gaar ahaan haddii qofku markaa uu u taabto lishahwa oo marka ay wax ka soo baxaan laakiin haddaanu lishahwa u taabanayn waxbana aanay ka soo bixin masu markaa adakar in laga weysaystaa waa istixbaaban laa wujuuban albaab alkhaamis buu yihi sheekhu baabkii markaa shanaad baabu algusli waa baabkii maydhashada maydhashada waajibkaa fi shariica alislaamiya shariicada islaamka dhexdeeda iyo maydhashada markaa sunnada ayaa laga hadlaya maydhashadii iska bannaanayd iyada laga hadli maayo markaad doonaysid baad iska maydhan karta wuxuu sheekhu halan kaga hadlayaa markaa fasalkan koowaad mataa yajibu alguslu goormay waajib tahay in la maydhaa yajibu waa waajibayaa maydhashadii way waajibaysaa bikhuruuji ilmaniyi manida soo bixitaankeeday ku waajibaysaa bishahwatin qofka ay shahwo kaga soo baxdo walow bitafakurin fikiritaan uu ka fikiray arrinkaasi ha kuba timaadabe haddii qofka markaa biyahaasi manida la yidhaahda ay ka soo baxaan bishahwatinna ay kaga soo baxaan si markaa uu ku jiro shahwo iyo macaansi marka bishahwatin markay usoo baxaan waxay usoo baxayaan bay dhahen culimmada fuqahadii bishidda oo iyagoo duulayay soo baxayaan ilaahay subxaana wa tacaala sidaa ogeed baa wuxuu yidhi markuu insaanka ka hadlayay khuliqa min maa'in daafiq insaanka waxaa laga abuuray biyo si diiranoo adag markaa usoo baxaya bishidda marka haddii kayfiyada iyo qaabka caynkaasi iyo qofkii biyo ay kaga soo baxaan inuu maydhaa waajib bay ku noqonaysaa laakiin biyuhu hadday kaga soo baxaan si iska dareeruna wax shahwiina aanay la socon maydhasha waajib kuma asaa saxiixa tusaale ahaan wuu xanuunsanayaa oo manidii baa ka socota inuu markaa maydhaa mar walba waajib maaha ama tusaale ahaan qabow baa ka keeniyo dhaxan isagoo halkaa iska lugaynaya baraf baa ku daay ama fulaynimaaba ka keentay intuu dagaal galay maydhasha markaa taa ka waajibi mayso waxaa u daliila xadiidka cali bin abi aalib wuxuu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam biyaha markaad si adag u tuurto o ay shahwadii ku jirto maydho haddaanay sidaa kaaga soo bixinna qusli iyo maydhasha markaa kugumay waajibin wa biltiqaa'i alkhitaanayn buu idhi waxaa waajibinaya maydhashadii labadii meelooda gudniinku uu ku dhacay inay kulmaan macnaa maxaa taa looga jeeda inuu iilaaj dhaco oo xashafadiisii markaa fii farji imra'atin uu marka ay gasho haddii markaa xashafadu oo ninka waxa weeyaan xubintiisa inta hore ahi aanay meesha gelin walow haba ag marmartabee maydhasha ka waajibi maysa haddaanay waxba ka soo degin ninka oona biyo ka soo bixin laabudda waa inuu iilaaj dhaco oo ay kulmaan ama ay weydaarato ama ay sinmaan labadii meeloodoo markaa gudniinku uu ku dhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ida iltaqa alkhitaanaan faqad wajaba algusl haddii markaa ay kulmaan labadii meelood ee gudniinku uu ku dhacay maydhashadii way waajibtay wain lam yanzil buuri rasuulku yaanay yaanu ninkaasi biyaba soo daynin mar haddii jimaaca uu sameeyo walow yaanu biyaba ka soo bixine maydhashadii waajib bay ku tahy wa binqitaaci ilxaydi xaydka go'itaankiisiibaa maydhashada waajibinaya gabadhii marka damul xayd uu ka go'o inay maydhato markaasi ayaa waajiba falaa taqrabuuhunna xataa yatahurna faidaa tataharna buu ilahay yidhi wa binnifaasi nifaaskii oo dhiiggii dhalmadaha markuu ka go'ana inay maydhataa waa waajib wa bilixtilaami ay maydhashadii ku waajibaysaa riyoodkii marka ninka uu ku riyoodo jimaac ama gabadhiba dee maca wujuudi balalin laakiin waa marka qoyaanu isku arko habeenkii buu riyoodayoo arrinkaasi ayuu ku riyooday haddii wax qoyaana aanu isku arag oo waxba aanay ka soo bixin culimmadu waa isku waafaqsan yihiin inaanu maydhad ku waajibin walow haba ku riyoodaba isagoo wixii ay ka dhacayaan haddii laakiin qoyaankii markaa manida uu ku arko maradiisa iyo gogashiisa iyo jidhkiisa inuu maydho ayaa waajib ku ah haddii markaa qoyaan uu arko oo qoyaankaasi uu kala garan waayo ma mani baa qoyaankaasi ixtilaama ku timi mise waa wax kale waa inuu ijtihaad sameeyo siduu u kala saari lahaa dhinacay ugu caddaato markaa haddii ay maninimo ugu caddaatona meedhasha ku waajibi haddii ay wadi iyo madi iyo wax la mida tahayna dee waysun baa ka waajibta meedhasha kama waajibto haddii ishkaal ka galo waxa qoyaankan uu yahayba uu garan waayena ixtiyaadkii xalaal miiradku waxa uu ku jiraa iyo waracu inuu markaasi maydho wa bilmowti dhimashada ayaa ay ku waajibaysaa markaa maydhashadii dhimashada waxaa looga jeedaa qofkii muslimka ahaa marka uu dhinto in la maydho ayaa waajiba oo dadkii muslimiinta waajib ku ah ninkii xajka ku jiray markuu hashiisa ka dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi iqsiluuhu bimaa'in wa sidrin wakafinuuhu fii thawbayhi walaa tukhamiruu ra'sah fainahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiya wuxuu yidhi rasuulku biyo iyo ghasilku maydha shaahidku waa inta inantiisii markay dhimatana rasuulku wuxu uhi iqsilnaha bimaa'in wa sidrin alaaan aw khamsan aw sabcan in ra'aytunna dalik biyo iyo ghasilku maydha saddex jeer maydha ama shan maydha ama toddoba maydha intaad u aragtaan inuu ku daahirgarooyo markaa maydka wa bilislaami bay ku waajibaysaa markaa maydhashadii qofku hadduu gaal aha uu soo islaamo inuu maydha ayaa markaa waajiba sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faray tamaama iyo rag markaasu islaamay alfaslu athaani arkaanu lghusli wa sunanuhu waxyaabaha ghusliga iyo maydhashada arkaanta wa iyo waxyaabaha sunnayaasha wa wuxuu uhi sheekhu walghuslu lwaajib maydhashadii waajibka ahayd huwa isagu waxa weeye an yufiida almaa biyihii inuu ku burqiyo calaa jamiici badanihi jidhkiisa oo dhan oo yaanu gacanba marmarine haddii biyihii intuu qaado jidhkiisa xagga sare uu kaga keeno oo uu ku burqiyo jidhkiisa o dhan ay wada gaadhaan maydhashadii waajibka ahayd wuu gutay aw yankamisa fiihi ama biyihii uu dhex galaba uu dhex quuso laakiin dee waa inay niya la socoto u markaa uu dhex quusayo ama biyaha markaa uu isku burqinayo uu niyaysan yahay inuu guto maydhashadii markaa waajibka ahayd sidaas markaa waa sida ay ku tageen culimmada badankoodu waana sida uu yahay markaa madhabka shaaficiyadu inaanu dalkigu waajib ahayn in sidaa loo marmariyaa inaanay waajib ahayn ee waajibu qofka uu kaga dhacayo biyo jidhka uu ku burqiyey ama biyihii uu dhex galay isagoo markaa wata niyo ah inuu maydhashadii waajibka ahayd ama sunnada ahayd uu guto macalmadmadati iyadoo markaa ay la socoto arrinkaasi luqluqasho iyo walistinshaaq sandaarsi markaa madmadada luqluqashada iyo sandaarsigu waxa ay ka mid yihiin arkaanta markaa qusliga iyo maydhashada waajibka ah waayo maydhash madmadada oo ah luqluqashadii iyo sandaarsigu markaynu eegno axkaamta shariica alislaamiya inta badan jidhka qaybtiisa sare ayay xisaabsan yihin oo adoo sooman oo adigan luqluqanaya gudihii ka mid maaha markaa afka ilaa hadduu gudaha ka mid yahay soomku wuu kaa jabi lahay oo adigan sandaarsanaya marka in madmadiya istinshaaq la sameeya waa min waajibaati alqusl wadalki baa waajiba buu ihi sheekhu in gacanta la mariyo limaa yumkin waxay suurtagal tahay dalkuhu in gacanta la mariyaa waa wixii marka aanay si kale meeshii aanay si kale biyuhu ku gaadhahayn ayaa in gacanta la mariya ay waajib noqonaysa sa haddii qofku timo badan uu leeyahay oo kale oo biyihii markaa aanay timahaasi dhex marahayn inuu gacanta mariyo gacanta biyuhu raaciyo weeyaan si biyihii marka ay u gaadhaan lafta madaxa walaa yakuunu noqon mayso maydhashadii sharciyan mid sharciya oo aa tii loo baahnaa ilaa binniyati niya inay la socoto mooyaane uu niyoonayo qofku lirafci muujibihi wixii ku waajibiyey maydhashadaasi inuu iska kor qaado janaabaa ku waajibisay soo maha maydhashadan waa inuu niyoodo markuu maydhanayo in janaabadaa iska kor qaado gabadhii waxaa ku waajibiyey tusaale ahaan damulxayd waa inay saa niyooto ama guud ahaanba waa inuu niyoodo istibaaxatu salaa salaaddii inuu maydhashadan ku bannaysanayo oo wixii salaadda ka mancinayoo dhan macnaa maydhashadan uu ku saarayo wa nudiba waxaa la sunneeyey taqdiimu ghasli acdaa'i alwuduu waysada xubnaheedii maydhitaankooda in la horumariyo ila alqadamayni labada lugood mooyaane macnaa qofku markuu janaabo ka maydhanayo ama wax maydhasho waajibiya waxaa sunno ah inuu horta marka hore weysaysto sida rasuulkeenu calayhi isalaatu wasalaam uu samayn jiray labadaasi lugood ayaa markaa dib uu u dhigaya marka maydhashada uu dhammaysto ayuunbuu labada lugoodna uu maydhaya uma tayaamunu kadib waxaa la sunneeyey midigaysigii oo bimacnaa maydhashadiisa waa inuu xagga midigta ka bilaabo oo madaxa ayaa laga bilaabayaae madaxa waa inuu halkaa markaa midigta uu ku horraysiiyo biyaha kadibna bidixda markaa uu ku xigsiiyo saas ayaa sunnaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam tayaamunka iyo midigaysiga ayaa cajab gelin jiruu jeclaa alfaslu thalith mataa yusanu lguslu goorma ayaa uu gusliga iyo maydhashadu ay sunno tahay oo aanay waajib ahayn wa yushracu waa la sharciyeeyaa buu uhi sheekhu maydhashada lisalaati ljumcati salaada jumce in loo maydho ayaa sunno ah oo salaada jumce in maalinta jumce loo maydhaa waa mid sunnae mid waajiba ma aha sidoo culimmada badankooda ay ku tegeen axaadiida qaarkeedna markaa ayna tusinayso walilciidayni labada ciidood in loo maydhaana waa sunne sidaas saxaabada rasuulka alayhi salaatu wasalaam ay samayn jireen tajamulkii iyo isqurxintii markaa sunnada ahayd maalinta ciidda ayaana meedhashadaasi ka mid tahay waliman hasala mid maydhay mayitan mid mid mayda maydhayna inuu maydho ayaa sunno ah oo qofku markuu qof mayda maydho inuu ka maydho ayaa sunno ah laakiin inuu maydhaa waajib kuma aha walilixraami xidhashadii xajka iyo cumrada in loo maydhaa iyaduna waa sunne oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka miiqaadka uu gaadho meesha xajka laga xidhanayo waa uu maydhan jiray sidaa xadiida saxiixa ku jirta ay tusinayso walidukhuuli maka maka gelitaankeedana in loo maydhaa waa sunne oo qofkii marka uu xajinayo ama uu cumraysanayo marka maka uu sii gelayo inuu maydhaa markaa waa mid sunnaah waxaa kaloo iyaduna sunnaah marka qofku mucaawadatuljimac uu doono haddii reerkiisa uu tago oo uu doono inuu mar labaad ku noqdo inuu maydhaa waa sunna sida rasuulkeenu uu samayn jiray sala allahu alay wasalam waxaa iyaduna sunnaa in waxa weeyaani gabadhii istixaadada ahayd ee dhabar furanka lahayd salaad kasta inay u maydhata waa sunne sidaasoo kale qofku hadduu miir doorsoomo marka uu soo miiraabo inuu maydhaa iyaduna waa sunne oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam markii xanuunku uu ku daraadu miyar doorsoomay mar kastuu soo baraarugo waa maydhan jiray sidaasoo kale waxaa iyaduna loo baahan yahay qofku haddii rawaa'ix kariha ur aan la jeclaysanay ay ka soo baxayso meelay muslimiintu isugu imanayaanna uu imanayo sida masaajidda iyo meelaha kale lagu kulmo inuu maydhaa iyaduna waa mid sharciya si dadka muslimiinta marka aanu u dhibin waana sababta markaa loo sharciyeeyey gusliga iyo maydhashada salaada jumcaha loo maydhanayo baabka toddobaad lixaad baabu tayamum waa baabkii gebagabaysiga gebagabaysigu luqa ahaan atayamum waa alqasdu weey amaa sharci ahaan waa alqasdu ila asaciid alqasdu ama waxa weeyaan masxu saciid alqasdu ila asaciid waalmasxu bilwajhi walyadayn biniyati tahaara waa inuu qofku u qasdiyo asaciid oo macnihiisu yahay dhulkii isagoo ku masaxaya wejiga iyo labada kaf labada gacmood intooda hore iyadoo ay arrinkaa la socoto niyo uu niyeysan yahay inuu arrinka noocaasiyo tahaaro uu ka dhigto kaasaa tayamum la yidhahdo qaala yustabaaxu bihi waxaa lagu xalaashadaa tayamumka maa shaygii yustabaaxu lagu xalaashanayay bilwuduu'i weysada iyo walgusli meedhashada bimacnaa gebagabaysigu wuxuu gelayaa meeshii weysada iyo meeshii markaa maydhashada haddii qofkii markaa biyihii uu waayo ama ay u suurto geli waayaan oo uu gebagabaysto gebagabaysigaasi wuxuu la mid yahay weyso waxaa kaloo gebagabaysigaasi uu la mid yahay maydhasho macnaa wax allaale wixii lagu samayn jiray weyso iyo wixii maydhashada sharcigaa lagu samayn jiray oo dhan ayaa gebagabaysiga lagu samaynaya taa macnaheedu waxa weeyaan hadalka waan soo gaagaabinayaa altayamumu waa tahaaratun mu'aqata tayamumku waa tahaara weey oo qofkii markuu gebagabaysto lama odhanayo muu tahaaro qaado muu tahaaro qaato oo ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi walaakin yuriidu liyutahirakum markii la sheegay weysadii iyo maydhadkii iyo gebagabaysigii waxa yidhi ilahay mashaqadii la dooni maaye inuu idin tahiraabaa la doonaya markaa ciidda lafteeda iyo gebagabaysigu inuu tahaariya ilahay tilmaamo الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء caشhرaة سنين bu رasuulku ciidda طاahirka ahi waa weysada qofka muslimka walow yaanu biyaba helin toban sannadoode laakiin waa طahaaro muؤaqata baynu nidhi way wakhtiyaysan tahay oo ma sii daysna sidii tii weysada iyo meedhashada oo waxay ku wakhtiyaysan tahay ilaa inta biyo la helayo ama biyaha isticmaalkoodii uu suurto gelayo sidaa ogeed mar haddii aynu idhi tayamumku waa طahaaro marka la niyoonayo maxaa la niyoonaya rafcu lxadath xadath oo dhan in la iskaga kor qaado sidaasoo kale inta salaadood la doonaa lagu tukan karaa tayamumka qura mar haddaynu idhi waa tahaaro maa shaءa min alfaraa'id wالnawaafil buu ku tukan karaa qofku kadalika waxa weeyaan qabla alwaqti baa la tayamumi karaa iyadoo waktigi baanu soo gelin se loo weysaysan karo qabla alwaqti sidaasoo kale laa yabtul bikhuruuji alwaqti ku buri maayo waktigoo baxay sida weysaduba haddii waktigii salaaddii aad u weysaysatay uu baxo aanay weysadaasi aanay burahayn liman mid baa markaa uu halkii weysada iyo meedhashada u gelayaa laa yajidu lmaa biyo aan helahayn biyaha markaa ayaa asala in lagu tahaaro qaato walaa yajuuz iyadoo biyo la helayo in wax kale lagu tahaaro qaato biyaha iyo ciidda wax ka dhexeeyaana ma jiro haddii biyihii la waayo waxaa lagu tahaaro qaadanaya waa ciidda laa yajuus in lagu weysaysto sharaab sida nabiidka oo kale ay baneeyeen xanafiyadu waa qowl daciif oo baatila weeye waayo ilaahay subxaana wa tacaala markuu biyaha tilmaamay wuxuu yidhi fain lam tajiduu fatayamamuu buu yidhi haddaad biyihii weydaan gebagabaysta muudha haddaad biyaha weydaan sharaab kala raadiya oo aad ku weysaysataan biyihii goormaa la odhanaya qofku wuu heli waayo waxaa la odhanaya wuu heli waayo markuu doono doon doono dalab markuu la yimaado xasaba qudratihi wa istiaacatihi waayo qofka goormaa la odhan karaa lam yajid idaa alab markuu doono oo uu waayo ayuun baa la odhan karaa lam yajid sa raajixa markaa yajibu talabu lmaa biyaha in la raadiyaa waa waajib aw khashya ama uu ka baqdo qofkii addarara dhibaato ka soo gaadha min isticmaalihi biyaha isticmaalkooda waa xaaladda labaadee biyihii wuu hayaa laakiin isticmaalkoodii wuu ka baqan inay dhibaato ka soo gaadho tusaale ahaan waxa weeyaan wuu xanuunsanayaa wuxuu ka baqanaya biyahaas inay xanuun ku kordhiyaan ama mid kale ay u keenaan ama kan bogsashadiisi dub ay u ridaan ama tusaale ahaan biyo yar buu sitaa wuxuu ka baqanayaa hadduu ku weysaysto inuu haraad u baktiyo ama inay xoolihiisu haraad u baktiyaan ama rafiiqiisa muxtaramka ahi inuu haraad u baktiyu ka baqanaya ama biyihii wuu doonan karaabe wuxuu ka baqanayaa biyaha hadduu raadsado dugaag halkan dhexe joogaa inuu cuno isagiyo biyihii buu libaax u dhexeeya ama xoolihiiba inay dacawa gam ka siisa ama guduudana uu ka baqanaya hadduu ka tago isu dhaha biyo raadso xoolihiisa ama inuu tuugba usoo weydaarto oo oo waxadaabu ka baqanaya hadduu naftiisa u baqo ama xoolihiisa u baqo waxa weeyaan kii aan biyaha haysan oo kale ayuu la mid yahy waayo biyihii markaa isticmaalkooda laga baqanayay biyihii la waayay ayuunbay la xukun yihiin wa acdaa'uhu gebagabaysiga xubnihiisu alwaju waa wejiga uma dabeetana alkafaan labada kaf ayaa ku xiga kafku waa labada gacmood intooda hore markaa wejigu isaga markaa in la masaxaa waa mid waajiba sida ilaahay tabaaraka wa tacala uu ku sheegay aayadda qur-aanka famsaxuu biwujuuhikum gacmaha in la masaxaana waa waajib laakiin gacmaha ilaa halkee baa la masaxaya wa aydiikum minhu bay aayaddu tidhi way itlaaqday yadda meel kumay xadidin yad haddii la itlaaqana fii lugati alcarab waxay ku dhacdaa intaa hore yad haddii la sii daayo aayaddu markaa waxay tusinaysaa inta la masaxaya inay tahay uun labada gacmood intoodaa hore daahiru lkaf weliba in la masaxayo waxaana sii fasiray xadiidu camaar ibnu yaasir rasuulku alayh salaatu wasalaam tayamumka markuu baray wuxuu u tilmaamay riwaayada saxiixa labada gacmood intooda hore inuu masixo riwaayaadka tilmaamaya ila almaraafiq iyo ila alaabaad iyo ila almanaakib iyo ilaa nisfi waxa weeyaan ila asaaq ama alcadud hadi waa riwaayaat hayru haabita aan sugnayn sida a'immadu marka ay tilmaameen sida ibnu cabdilbar iyo hayrkiiba yamsaxuhumaa wuu masaxayaa wejiga iyo labada gacmood intooda hore maratan hal mar buu masaxaya maratayn in la masaxaa markaa waa mid aan haabit ahayn takraar ma gala iyo celcelini tayamumka sida weysadoo kale maaha hal mar un baa la masaxaya bidarbatin waaxida ku dhufasho qura oo markaa dhulka uu ku dhuftay labadiisa gacmood ayuunbuu ku masaxayaa oo wejiga ayaa markaa uu horraysiinaya masixitaanka wejigu kadibna labada gacmood xaggooda sare ayuu masaxaya shardi maaha in la idhaha suulka suulka ku beeg oo faryarada faryarada ku beeg ama sidaa u masax ama sidaa u masax ama sidaa u masax sidaad doonaysa adugu masax daahirulkafn waa inaad masaxay taasi ayuunbaa markaa matluuba oo lagaa rabaa teebaa markaa la horraysiinayaa ma wejiga mise labada gacmood waa jaa'is haddii wejiga la horraysiiyo iyo haddii labada gacmood la horraysiiyaba laakiin alafdal waa in la horraysiiyo wejiga waayo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu horraysiiyey xagga nudqiga ee dhawaaqa wejiga famsaxuu biwujuhikum aydiikum minhu rasuulkuna wuxuu yidhi ibda-u bimaa bada'a allahu bihi ku bilaaba waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku bilaabay markaa darbada meesha lagu dhufanayaa waa halkee ilaahay wuxuu yidhi fatayamamuu saciidan tayiba saciidka waxaa la idhaahdaa ciidda turaabka saciid baa la idhaha alardu dhulka laftiisana saciid baa la idhaha labadii iminka waa tee se raajixa jamiicu alard ayaa lagu tayamumi karaa dhulka oo dhan ciiddiisa quruurixiisa sallaxyadiisa waxaad ku tayamum si aad ku gebagabaysanaysaa waa inuu dhul markaa noqdo naawiyan isagoo niyoonaya markaa uu tayamumayo gebagabaysiga waa inay niya la socoto sidii waysadoo kale musamiyan isagoo bismillah markaa odhanaya oo in bisinka la xusayo gebagabada horteed waxaa u daliila inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tayamumka uu ku tilmaamay wuduu asaciidu ayib wuduu'u lmuslim mar hadduu markaa weyse yahay wixii weyse ay u baahnayd buu u baahan yahay ama niyo ha noqoto ama waxa weeyaan bisinkaoo laga horraysiyo ha noqoto ama ha noqoto markaa ducadii oo la akhriyo marka la dhammeeyo gebagabaysigii wa nawaaqiduhu waxyaabaha buriya gebagabaysigu waa nawaaqid alwuduu waa waxyaabaha markaa weysada buriya hadduu qofku gebagabaysto gebagabaysigaa waxaa jebinaya wixii weyse jebin jiray oo dhan waa aynu soo marray waxaa soo raacaya alqudratu wujuud ulmaa walqudratu cala isticmaali haddii kii biyaha waayay biyihii uu helo gebagabaysigiisu wuu buraya haddii markaa kii biyaha isticmaali kari waayey isticmaalkoodii u suurto galana gebagabaysigiisu wuu buraya haddii salaadda weli isagoo aan gelinba biyihii uu helo ama uu isticmaali karo gebagabaysigaa waxba kama jiraan salaaddaana kuma tukan karo haddii laakiin isagoo salaaddii galay biyihii uu helo ama inuu isticmaalaayo suurto gasho sida raajixa salaaddiisa uu iska sii wadanaya goyn maayo oo waa qowl imaam shaafici raxmat ullaahi caleyh waayo tahaaraduna wakti bay leedahay salaaduna wakti bay leedahay waktigii tahaarada waa lasoo dhaafay haddii isagoo tayamumkii ku tukaday biyihii uu helo walow waktigii haba taagnaadabe inuu soo celiyaa waajib maaha waayo ninkii aan soo celin salaadda rasuulku wuxuu ku yidhi asabta sunna sunnadii baad casiirtay waayo waajibkii saaraa ninkaasi waa nin guta weeye albaab asaabic alxayd wاnifaas alfasl اlawal alxayd alxaydu lugatan waa asaylaan waa dareerka waxaa la dhaha xaada alwaadi macnaheedu waxa weeyaan saala alwaadi waadigii baa dareere biyaa maray sharci ahaanna waxaa looga jeedaa waa damu طabiicati wajibilla yactaadu almar'ata albaaliga fii ayaamin macluuma waa dam iyo dhiig ilaahay dumarka uu ku beeray oo caadaysta gabadha qaan gaadhay maalmo markaasi macluuma oo iyadu markaa ay taqaano xaydku markaa waa baab axkaam fara badan ay ku xidhmayso arkaanulislaamka marka shahaadateynka laga tago afarta kaleba cinda alfuqahaa xaydka way ku xidhan yihin alsalaatu walsiyaamu walzakaatu walxaj markaa masale sahlan maaha garashadeeda iyo barashada axkaamteedu dumarka ayaa markaasi mubaashiro toosa u khuseeyaa raggana meelo badan buu ka khuseeyaa haddaanu ninow xayd kaa iman xaydku wuu kuu imanaya tafham macna hadi alcibaara haddaanu adiga kuu iman haddaanu adiga kaa iman adiguu kuu imanaya ka loola soo noqonaya wax laga weydiinaya waa adiga ka gabadhii markaa u imanayey ay wada joogaan ee axkaam fara badan inuu iska ilaaliyo loo baahan yahay waa adiga marka hamoodin inuu yahay wax dumarka uun u gaara wuxuu leeyahy markaa sheekhu lam yaati kumuu iman fii taqdiiri aqalihi intiisa u yar qadaritaankeeda iyo wa akarihi intiisa u badan qadaritaankeeda maa taquumu bihi alxuja wax xuja ay ku qumta ma jiro daliil odhanaya xaydka intaasoo maalmood baa ugu yar oo hadduu intaa ka yaraado dhiiggaasi xayd maaha intaasaana ugu badanoo haddii intaa uu dhaafo xayd maaha daliil odhanayaa ma jiro sidaa awgeed waxa weeyaan axkaamta shariica alislaamiya axkaamta xaydka waxay ku xidhan wujuudkiisa haddii la helana muddada uu joogaaya ee uu soconaya intay doonaysaba ha noqoto ha yaraato ama ha badnaatee axkaamtii way ku xidhmaysaa marka la waayo meesha uu ka baxana axkaamtii ku xidhnaydna markaa waa ay raacaysaayo waa ay la baxaysaa wa kadalika tuhru buu leeyahy sheekhu tahaaradii oo ah intii u dhaxaysay labada xaydna shareecadu may xadidantana axkaamtii markaa waa ay la suulaysaa way la baxaysaa dhiigga markaa dumar ka yimaada wax asal u ah inuu yahay damu xayd dhiiggaa xaydka inuu yahay laakiin xaalado naadira waxaa dhici karta gabadha inuu ku dhaco waxa la idhaahdo istixaada waa dhabar furan gabadhu dhiiggaa ka yimi waxay xisaabsanaysaa inuu damulxayd yahayoo axkaamtiis o dhan bay ka ratimaysa haddii se ay sugnaato inuu damulxayd aanu ahayn kani ee uu yahay damu istixaada dhiig dhabar furan sidee baa gabadhu ay u kala soocaysaa xaydkii iyo damulistixaadadii sidee bay u kala soocaysaa ila damulistixaada sanawaad buu iska soconaya sanawaadkaana gabadhii damulxaydka muu guurine isna waa dhex socdaa maalmihii xaydka markaa si axkaamtiisa ay uga ratibanto sidee bay u socaysa haddii gabadhaasi ahayd mid maalmo go'an lahayd maalmihii ayuunbay xayd xisaabsanaysaa maalmihii markay dhimaadaana takhtasil wa tusalli wa tasuub toddoba bilood toddoba maalmoodoo bisha awalkeeda ayuu u iman jiray toddobadaasi unbay xayd markaa u xisaabsanaysaa toddobadaasi markay dhammaadaanna intay maydhatay tukan oo markaa ay soomi doontaa walow kan kale ha iskaba socdabe haddaanay gabadhu lahayn caado muqarar oo maalmo go'aan oo u iman jiray haddaanay lahayn oo mid iminka uu ku bilaabmayba ay tahay ama maalmihi ay iskaga dhex darsameen laakiin ay kala taqaano sifaadka dhiigga waxay ku dhaqmaysaa markaa sifadii dhiigga oo dhiigga sifadii xayd kalena axkaamtiisii bay ka dhalinaysaa ka aan lahayna damu istixaada dhiig dhabar furan inuu yahay ayaa markaa ay ka dhigaysaa oo sifaadkiisa rasuulkaa sheego wuxuu yidhi waa damun aswad wuu madow yahay oo yucrif macnaheedu waxa weeyaan lahu carf wuxuu leeyahay ur waa khaliid waa adag yahay oo waa rib bimacnaa sifaadkaasi ayaa markaa uu leeyahay ka sifaadkaa lihi maalmaha uu joogo waa damu xayd maalmaha ka aan sifaadkaa lahayn uu joogo mid iska casaana oo iska raqiiq oo iska fudud raayaxo keliyahan aan lahayn waa damu istixaada waxa xakaamo isaga markaa ka ratimaysaa ma jirto haddii gabadhii aanay caado muqararna aanay lahayn dhiiggiina aanay kala garanahayn waxay u noqonaysaa dumarka ay qaraabada yihiin sida ay u xaydaan maalmaha ay xaydaan oo kale ayuunbaa dhiiggaa ka socdaa inuu xayd yahay ay xisaabsanaysaa maalmaha ay xaydaan marka la dhaafana macanaa sida iyagu ay u xaydaan iyo si ay u daahirgaroobaan unba iyaduna la soconaysaa haddii dumara qaaribi aanay jirin ama iyaga laftooda nooca ay wada yihiin waxaa markaa ay samaynaysaa inay dumarku siday u badan yihiin haalibu nisaa siday u badan yihiin inay xisaabsa xisaabtato xisaabsato oo dumarku waxay u badan yihiin lix maalmood ama toddoba maalmood inay bishii markaa ay ka xaydaan afar iyo labaatanaxkaamta ay ka ratibaysa marka la dhaafana afar iyo labaatanka ama saddex iyo labaatanka kalena iyadoo dhiiggan kale ee dhabar furanku uu iska socdo tusalli wa tasuub marka axkaamta intaasaynu kusoo ururin karnaa wuxuu leeyahy sheekhu fadaatu alcaadati almutaqarira goba gabadhi lahayd caado go-an tacmalu calayha caadadeedii bay ku dhaqmaysa oo bimacnaa maalmaha ku beegan maalmihii caadadeeduna waa damu xayd dhiiggaa ka socdaa maalmaha marka la dhaafana waa dhiiggii dhabar furanka oo salaadiyo soomtoona uga tegi mayso wa hayruhaa gabadhaan caado go-an lahaynina tarjicu waxay u noqonaysaa ila alqaraa'ini calaamaadka calaamaadku waxay noqonayaan haddii sifada dhiigga ay taqaana calaamaday u noqonaysaa waa taa haddaanay sifada dhiigga aanay aqoonna waxay u noqonaysaa dumarka kale sida ay u xaydaan oo kale saddexdaa markaa xukunaynu tilmaannay saddex xadiid baa kala tusiye marka laba xadiid waa ka sheekhu ku qoraya markaa taqriirka hoose xadiidkana waa xadiiu xamna xadiiu xamna bintu jaxsh saddexdaa xadiid baa markaa axkaamta ay ku wareegaysa meesha maxaa ka baxay waxaa fuqahadu ay ku tilmaamaan mutaxayira gabadhaan saddexdaa midna aan ahayn sida saxiixa ee xaqe sawaabkaa gabadh mutaxayira la yidhahdaa ma jirto laa yuujad imra'a yuqaal lahaa mutaxayira in kaanat hiya turiid an tuxayira nafsaha fal tuxayir haddii u doonaysa nafteeda inay wareeriso ha wareeriso wain kaanat turiid an tucadiba nafsaha fal tucadib laakiin xukumku waa waadix gabadhii dhabar furanku uu ku dhacay hadday caada mutaqarir lahayd ha ku dhaqanto hadday dhiigga wasfigiisa kala garanayso ha ku dhaqanto wasfigaas haddaanay labadaa midna aanay lahayn ha u noqoto waxa weeyaan dumarku say u xaydaan idan laa yuujad gabadh dhiiggeeda laga shakisan yahay nooca uu yahay aan la garanayn waxaa dhici karta iyadoo caado mutaqarira lahayd in caadada iyo sifadii dhiiggu ay iskhilaafaan keebaa la horumarinayaa marka tusaale ahaan toddobada cishee bisha u horeeya ayay xaydi jirtay dabeeto dhabar furan baa imika ku dhacay dabeeto waxaa dhacday toddobadii cisho iyadoo la dhaafay oo bisha tobankeedii la marayo in dhiiggii ka socday uu yahay dhiig la sifadii xaydka iminka maxay iskhilaafay wixii ay u baratay oo caadadeedii ah iyo iyo sifadii dhiigga teebay ku dhaqmaysaa sifatu dam ayaa muqadamatun cala alcaada caadadeedii hadday iskhilaafaan intii ay u baratay iyo sifadii dhiiggu sifada dhiigga ayaa muctabara mar haddii sifadiisu sifadii xaydka ay tahay xayd bay markaa ka dhigaysa wuxuu leeyahy sheekhu fadamu lxayd dhiigga xaydku yatamayazu can hayri waa ka soocan yahay dhiigga kale fatakuunu waxay noqonaysaa xaa'idan idaa ra'at hadday aragto damal xaydi dhiiggii xaydka hadday aragto wa mustaxaadatan bay noqonaysaa idaa ra'at hadday aragto hayrahu dhiiggii xaydka mid aan ahay sifadiisii aan lahayn wa hiya gabadhii mustaxaadahay dhabar furanka lahayd ka daahiratii daahirka ahayd bay la mid tahay oo bimacnaa gabadha dhabar furanka leh dhiiggeedu xayd maa hadde walaysa bixayda buuri rasuulku sidaa awgeed dee salaaddii ka tegi mayso oo soomkii ka tegi mayso oo saasoo kale waxa weeyaan zawjkeedu waa u tegaya oo dhiiggaasi ka mancin maayo o u diidi maayo waxay la xukun tahay un gabadha dhabar furanka lih maalmaha maalmihii xaydkeeda ku beegan mooyaane gabadhii daahirka ahayd bay la mid tahy waxayna tusinaya inuu zawjkeedu waxa weeyaan uu wax ka dayi karo maalmahaasi saxaabada saxaabiga dalxa la odhan jiray gabadhiisa xabna ayay ahayd waa tan rasuulka weydiinaysa ee dhabar furanku ku dhacay cabdiraxmaan ibnu cawfna gabadhiisa umu xabiiba ayay ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu u sheegaya damul istixaada salaada iyo soomka inaanu diid ahayn haddii ninku inuu u tago uu diidayana wuxuu ka odhan lahaa ninkana iska ilaali laakiin kuma odhan rasuulka alayh salatu wasalaam sidaas wa taksilu way maydhaysaa athara dam dhiigga raadkiisa iska maydhaysaa bimacnaa waa istinjoonaysa oo wa tatawada waa u weysaysanaysaa likulli salaatin salaad kasta macnaa dhiigga aharkiisa markay iska maydho waxbay iskaga xidhaysaa meesha intay celin kartay celinaysa dabeeta salaad kasta oo u weysaysanaysa weysadaa kadib haddii uu ka yimaado iyadoo salaaddii ku jirta laa ba'sa maa calayha waayo xadadkeedii weyse jabkeediibaa ah wax daa'im oo joogtaa walxaa'idu gabadhii xaa'idka ayd laa tusalli tukan mayso oo asalaa asiyaam iyo aljimaac waxaa ka afraad uu yahay alطawaaf bilbeyt kacbada inay ku dawaaftaana iyadoo markaa xaa'ida waa mid mamnuuca ifcalii maa yafcalu alxaaj buu rasuulku caisha markuu la hadlayay hayra an laa tatuufii bilbeyt saate ha ku dawaafin kacbada ee markaa iska ilaali sidaasoo kale gabadhii xaa'idka ahayd lama furayo iyadoo gabadhii damul xayd leh in la furaa ma banaana dalaaq bidciya baa kaa lagu tilmaamaa cabdillaahi ibnu cumar markuu furay gabadhiisa iyadoo sidaasa wuxuu rasuulku ku yidhi aabbihi murhaa murhu falyuraajichaa amar gabadhaa soo celiye waliyutalliqhaa xaamilan aw daahira gabadha laba xaalood unbaa la furi karaa iyadoo xaamila oo markaa xamligeeda iyo uurkeedu qad istabaana oo caddaaday iyo iyadoo markaa daahira macnaa xayd aan lahayn xamlina aan looga shakisanayn macnaa duhrun lam yujaamic fiih daahir aanu ninkeeduna ku jimacin amaanu ku arag waxaana saa loo sharciyey si aanay gabadha ciddadii ugu dheeraan waa iyadoo xaayada hadduu fura iminka xaydka ay ku dhex jirto dee tirsan mayso waa in saddex kaloo ka dambeeya ay tirsato markaa gabadhiiba mashaqo u soo jiidaysa sidaasoo kale iyadoo waxa weeyaan daahira xamlina weli aanu ku caddaan ay is arkeenna haddii markaa uu furo taasina dhibaata ayay ku keenaysaa dee xamligii iyo waxbaa la sugayaa inta uu kala caddaanayo hase ahaatee gabadhu iyadoo xaa'ida saddex xaaladood baa la furi karaa iyadoo xaa'id ah xaaladda kood waxay tahay hadday xaamil tahay gabadhu uur ay leedahay oo iyadoo uur leh haddana ay xaydo dumarkuna iyagoo uur leh inay xaydaan way dhacdaa waana sida imaamu shaafici raxmatullahi caleyh u qabo haddii gabadhii uur ay yeelato dhiiggii xaydkuna maalmihii u iman jiray u yimaado sifadiisiina uu leeyahay dhiiggaa ka yimi waa damu xayd baa la odhanaya walow xaamil baati laakiin waa naadir waa mid yar laakiin haddii dhiiggii xaydku intuu ka go'o gabadhii xaamilka ahayd deeto muddo kadib dhiig uu isaga yima isaga yimaado dhiiggaa damu xayd lama odhanayee damu fasaad baa la ydhaha xanuun iyo wax ay keeneen oo isaga markaa axkaamtii xaydka qaadan maayo marka iyadoo xaamila hadday xaydo dee waa furi karaa ninkeedu xaydkaasi u diidi maayo oo xamliga ayaa ka xeel dheer xaydka xaaladda labaad iyadoo xayda uu furi karaa waxay tahay haddii gabadhii markaa aanu taabanba ninku lam yamusaha aanu taaban xaaladaana iyadoo xaayida markaa waa iska furi karaa waayo dee cidda ay tirsanaysa iyadu ayaan jirin oo xaydkan uu ku dheeraynayo xaalada saddexaad culimmadu waxay idhahdaan in kaana talaaquhaa biciwad haddii furniinkeedu markaa uu ahaa mid ay iibsatay heblaay warqadii bay iibsatay soo maqashaan waa khulciga waxa la yidhaahdo waayo dee iyadaa dalabtay iminka dhibkana iyadaa u badheedhay markay ninkii tidhi waan kuu celinayaa meherkaaga iloobay ilow ifur xaaladda iyadoo xaayida markaa uu furi karaa bay dhahdeen culimmadu gabadhii markaa xaayidka ahayd marka dhiiggu uu ka go'o weli iyadoo aan maydhan inay soomtaa way bannaantah in la furaana way bannaantah iyadoo weli aan maydhan laakiin dhiiggu waa ka go'o waa daahir garowde laakiin iyadoo dhiiggu uu ka go'o weli aanay maydhan inay tukataa ma bannaanade laabudda an takhtasir iyadoo dhiiggu uu ka go'o weli aanay maydhanna inay ninkeedii is arkaan mid dee ay soo bannaan maaha marka wuxuu leeyahy sheekhu wataqdi siyaam soomkii way qallaynaysaa oo soomkii maalmaha ku dhaafi waa inay qallayso laakiin ma qallaynayso salaaddii caaisha waxay tidhi kaana yusiibuna dalik fa nu'mar biqadaa'i siyaam walaa nu'mar biqadaa'i salaa xaydku waa nagu dhici jiray waktigii nebigo waxaana la fari jiray soomkii inaanu qallayno laakiin salaada inaanu qallaynona lama fari jiro waayo salaaddii way fara badanaysaa toddoba cisho ama lix cisho ama ka badan salaaddii dhaaftay haddii la idhaha qallee mashaqa iyo xaraj baa uga imanaya islaamkuna xaraj iyo mashaqa dadka la dooni maayo laakiin soomkii isagu haddii bishii toddoba cisho ama lix cisho ay dhaafaan sanadkiina mar uu yahay mashaqa kuma jirta markaa inay qallayso ninkii waxaa u bannaan gabadhiisu markaa marka ay xaayid tahay inuu mubaashareeyo taabasha waa u bannaanta maa fawqa asura wa taxta arukba wixii ka sarreeya xundhurta jilibkana ka hooseeya waa laysku waafaqsan yahay inay u bannaantay waxaa kaloo laysku waafaqsan yahay inuu dee jimaacaa inay xaaraam tahay laakiin inta xundhurta iyo jilibka ka dhaxaysa taa taaban karaa oo ma iskaga istimtaaci karaa biduuni jimaac taasi ahlucilmigu ay isku khilaafeen waaldaahir waa jawaazu dalik liqowli nabiy calayh isalaatu wasalaam ifcaluu kula shay ila annikaax shay kasta dumarkii ku sameeya marka xaydka ay leeyihiin jimaaca un markaa iska ilaaliya inaad u tagtaan waxaa sheekhu leeyahy athaani waa annifaas alfaslu athaani annifaas nifaasku waxa weeyaan waa addam aladi ya'ti bacda alwilaada waa dhiigga yimaada dhalmada dabadeed waxaana nifaas loogu magacaabay liannahu ya'ti bacda nafs gabadhii markaa markay maxay dhasha ayaa la odhanayaa waa nifaas baa haya gabadhu haddii ka warran ay dhiciso ama ilmihii uu ka soo dhaco ilmahaasi baa la eegayaa hadduu ilmahaasi yahay ilmo khalqigii insaanku uu ka muuqdayoo lugihii iyo gacmihii iyo madaxii ay u samaysmeen sidii mid qof caadiya dhashay oo kale ayay noqonaysaa oo dee nufasaa bay noqonaysaa waxay culimadu idhaha intaana wuxuu ku gaadhaa ilmo waaxida wa hamaaniina yowman koob iyo siddeetan maalmood haddiise ay xinjir soo tuurto ama waslad yar oo khalqul insaan aanu ka muuqan dee mid qof dhashay maahee dhiigga ka soco damu nifaas lama odhanayo waa dam fasaad weey waa waa dhiig markaa iska kharibanoo xanuun iyo wax uu keenayoo salaadna uga tegi mayso soomna uga tegi mayso ninkeediina markaa ka mamnuuci maayo waxaa kaloo la isweydiin karaa ka warran gabadhii markaa dhiigga dhalista horteed ama umusha horteed ka imanaya waxaa dhiiggaas dee laba u qaybsamaya inuu yahay dhiig fooshu ay keentay gabadhii fool baa haysa deeta iyadoo foole ay hayso ayaa markaa dhiigu ka yimi mar haddii fooshii ay hayso dhiiggani qofkii ha kaba soo horreeyabe waa damu nifaas weeye xukunkiisu haddiise gabadhii oonay foolihayn oo iska caafimaad qabta uu dhiig ka yimaado haddii dee maalmihii xaydkeeda uu ku beegan yahay oo gabadh uurna uur leh xaydana ay tahay dee waa damu xayd haddii kalena waa damu fasaad wey waxa axkaami markaa ka ratibmi mayso wuxuu leeyahy sheekhu wnufasaau ama wnnufaasu waxaa bikasri nuun ayuu mashhuur ku yahy wnifaas dhiiggii dhalmadu aktaru intiisa u faraha badan arbacuuna yowman waa afartan maalmood in u yaroo oo xad u ahay ma jirto lona ugu yaraan waa inay intaas ay xaydo ay nifaas yeelato bal culimmadu waxay tilmaamen ma dhici kartaa gabadh inay dhasho oo damu nifaas ba aanay lahayn waxay fuqahadu sheegaan dee inay taqdiir iska tahay iyo inay wax dhacay tahay mooyaane gabadh dhalaysa ilmo aan dhiigbaanu la socon xataa qaarkood baa dhahaa waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay dhacday taasi ayay taqdiiriyeen laakiin ugu badnaan buu leeyahayoo gabadhii ilmaha dhashay markay afartan gaadho nifaaskeedu u dhammaaday xadiid markaa umu salama ayaa sidaayna tusinaya afartan maalmood markay u dhammaadaan dhiigga ka imanaya hadduu wakhtiga xaydkeeda ku beegan yahayna waa xayd haddii kalena waa damu istixaada weeye waa dhiig dhabar furan oo xanuun iyo cilladi ay keentay laakiin nifaasku afartan buu isagu ku dhammaanaya haddii gabadha afartan in ka yar ay ku daahir garowdo ka war iyadoona afartan maalmood ba aan gaadhin ayay dhiiggii ka go-aayoo daahir ay noqotay tusaaleahaan toban cisho ama shan cisho markay maraysay buu ka go-ayo khalaas tii umusha ma afartanka sug baa la odhanaya may lama odhanayo mar haddii dhiiggii meesha uu ka baxay gabadh daahira weyne waa inay tukato oo waa inay soomto oo ninkeedina way saari karaan khalad baa halkaa markaa dumarka ka jira ah lagu baraarujiyo afartankuunbay sugaan dumarku ilaa afartanka ay gaadhayaan afartankani waa intiisa u badan ee maaha inay tahay waxa weeyaan intiisa u yar intiisa u yar yoom waaxiday noqon kartaa yoomeyn bay noqon kartaa khamsta ayaan bay noqon kartaa xukumku wuxuu ku xidhan yahay joogistiisa hadduu joogo waa damu nifaas inta arbiciinka ka horraysa haddii arbiciinka inta ka horraysa la waayana dee gabadhi tahaareedii bay ku noqotay ya ya waynu sheegnay hadduu ka gudba sheekh ay ku dhaaftee walaa xadda liaqalihi intiisa u yari xad ma leh wa huwa kalxayd waa xaydka oo kale wey axkaamtii xaydka oo kale wey salaadii buu gabadhii u diidaya soomkiibuu u diidaya inta uu ka socdo markaa ninkeedii uma tegi karo ma dawaafi karto markaa kacbadii wahaakada mas'aladii marka ay noqoto alaaqa masalada alaaq marka ay noqoto gabadhii iyadoo markaa nufasaa ma la furi karaa maslada caynkaasi insha allah bal dersiga bare aynu tilmaami doonokaniy raximah اllah alkitaab الthani wa kitaabu الصalaa waxaynu dhammaynay bxamdi lilahi tabaaraka wa tacaala kitaabu طahaara waxaynu markaa halan ka gelaynaa kitaabu الصalaa oo kii loo طahaaro qaadanaya wuxuu yihi sheekhu albaab اlأwal mawaaqiit الصalaa salaada waktiyadeedii ayaa lagaga hadlayaa baabka ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu salaada faral yeelay wuxuu u yeelay markaa salaad kasta waqti ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta buu ilaahay yidhi kitaaban ay fardan lahu waqtun ilaahay salaada wuxuu ka dhigay faral waqti go-an leh wuxuu leeyahy sheekhu awalu waqti duhr duhurka waqtigiisa waxa u horeeya ama waqtigiisa u horeeya azawaal oo qoraxdu samada beerkeeda inay ka iilato oo dhinaca ghuruubka iyo dhicitaanka ay markaa u iilato ama ay u leexato waqtu dhahiira markaa waqti la yidhaahdo ayaa jira oo waqtiga markaa ay qoraxdu ku taagan tahay samada barhtankeeda barina ma xigto galbeedna ma xigto waqtu zawaalna oo marka qoraxdu dhinaca galbeed markaa ay u leexato ee ay ka dhacdo markaa duhurka waqtigiisa waqtigaa ayaa u horey macanaa waqtigaa horti lama tukan karo marka laga yimaado salaada jumco insha allahu tacaala axkaamteedu ay noo iman doonto wa aakhiruhu waxaa u dambeeya waqtigiisa masiiru dilli shay shayga hadhkiisu marka uu noqdo midlahu isagoo kale shay kasta iyo hadhkiisu markay isleekaadaan siwaa fay-i zawaal zawaalka oo ah iilashadii qoraxda hadhkeeda marka laga reebo taa macnaheedu waxa uu yahay qoraxdu marka ay marayso koonfur ama ay marayso waqooyi waxaa macluuma hadhku waxa weeyaan qofka ugama baxo subixii tooska galabtiina tooska ugama baxo laakiin haddii ay koonfur maraysana hadhkii dhinacee buu u baxayaa dhinaca waqooyi haddii ay marayso markaa waqooyina hadhki wuxuu u baxayaa dhinaca koonfureed marka hadhkii subixi marka uu dhammaado waxaa hadhaysa hadhkii markaa subixii qayb ka mid a sababta reebaysaana waa qoraxdan ama koonfur maraysa ama waqooyi maraysa hadhkan markaa marka la xisaabinayo la leeyahay qofka hadhkiisu waa inuu leegaado ama shay kastaba hadhkaa yare hadhkii subixii ka hadhay ilaa hadhka subixi dhammaan maayo haddaanay qoraxdu markaa bari toosu qofka ka xigin ama galbeed toos aanay ka xigin dhammaan maayo waxbaa ka hadhaya marka la leeyahay shay kasta hadhkiisu markuu leekaado ayaa duhurka waqtigiisu u dhammaanaya waxaa laga reebayaa hadhkaa yare soo hadhaya ee baaqiga fay-u zawaalkaasi ayaa la ydhahda wa huwa buu leeyahay sheekhu waqtigaasi ah in shay kasta hadhkiisu markaa uu leekaadaa awalu waqti alcasri casarka waqtigiisa kii u horreeye weeyi markaa salaada duhur labadaa waqti inta ka dhaxaysa ayaa la tukan karaa weeyaan macnuhu shay kasta markaa hadhkiisu uu leekaado waxaa bilaabmaya waktigii markaa salaada casar in markaa waktiga salaada casar waktigaa uu ka bilaabmayo adiladuna way tusay aktaru ahlilcilmina way ku tegeen wa aakhiruhu waktiga casarka waxaa u dambeeya maa daamat ishamsu qoraxdu inta ay tahay baydaa'a mid cad oo naqiya saafiya wax casuusa iyo wax shucaaca toon aan lahayn waktiga markaa casarka waktiga u dambeeya khilaaf baa culimada dhexdooda ka taagan khilaafka waxaa sababay axaadiida qaarkood waxaa ku soo arortay maa lam tasfira shamsu casarku wuu joogayaa ilaa inta aanay qoraxdu casuus markaa aanay yeelan oo caddaankeedu aanu isbeddelin axaadiida qaarkeedna waxaa ku soo arooray idaa saara dillu shay midlayhi waktiga casarka waxaa u dambeeya shayga hadhkiisu markuu noqdo lamanlaabkii axaadiida qaarkeedna waxaa ku taalla man adraka rakcatan min alcasri faqad adraka alcasr وفي xadيiثi أbي هurayرa maن أdرka رaكcaة min الصلاة faqad أdرka الصلاة qofka soo gaadho ragcad salaadii ka mida salaadii wuu soo gaadhay marka la leeyahy soo gaadho maaha macnaheedu in jamaacadii laga hadlayo ee waxaa laga hadlayaa waqtiga qofka waktigii salaada ka soo gaadho ragcad in ragcad la tukan karaabuu waqtigii ka soo gaadhay salaaddii casar oo kale saddexda ragcadoodoo kale khaarijulwaqti bay dhacayaan waqtiga dibaddiisa qofkaas wuxuu noqonayaa qof salaaddii casar soo gaadhay markaa saddexdaasi see laysu waafajinaya imaamu shawkani raximahullah waxa isagu uu leeyahay waktiga casarka waxa u dambeeya maadaamat ishamsu baydaa naqiya maa lam tasfira ashamsu xadiidkaasu deliisha xadiidkan kale markaa odhanaya idaa saara dillu shay milay shayga hadhkiisu markuu isaga labadii la ekaado wuxuu leeyahay xadiidkan iska hor iman maayaano xadiidkani ziyaada ayuu la yimi oo shayga hadhkiisu markuu labadii la ekaado waxaa ka sii dambaysa waktiga shamsiga ama qoraxda isfiraaruu galo markaa kani waa ziyaado waa lagu daraya un xadiidkaas wuxuu tilmaamay idaa saara dillu shay milayhi kanna waxa uu tilmaamay waktigii casarku inuu intaa kasii dambeeyo oo ilaa waktiga isfiraarka ilaa qoraxdu casuus ay yeelanayso caddaankii kuleylku uu ka tegayo inuu waktigeedii joogo xadiidkan odhanaya markaa man adraka rakcata min alcasri faqad adraka alcasrana waxaa imaamu shawkani raxmat ullaahi caleyh uu ku xambaaraya asxaabu lacdaarka dadkii cudurdaarka lahaa ayuunbuu xadiidkaasi ku saabsan yahay buu leeyihi tusaale ahaan gabadhii baa markaa xaa'ido bay ahayd dabeetana waxay daahir garowday iyadoo salaaddii casar in ragcad la tukada wakhtigeedii uu ka harhsan yahay macnaa salaaddii maqrib waxaa ka harhsan iyo qoraxda dhicitaankeedii in ragcadun la tukan karo waa saaxiibatu cudurioo cudurdaar bay leedahay oo wakhtigii casarka iyadu saasi ayay u soo gaadhay waxaa saasoo kale markaa lamida qofkii mukraha ee la khasbay ee meel waxa weeyaan lagu xidhxidhay qaab aan u tukan karahayn waxaanu leeyahay xadiidka man adraka rakcatan min alcasri faqad adraka alcasra kuma xambaari karno in wakhtiga casarku uu joogo ilaa inta qoraxdu markaa dhicitaankeeda la gaadhayo laba arrimoodba waa xujaystay imaamu shawkani waxa uu xujaysanaya uu deliishanaya waa ta koowaade qowlka uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilka salaatu lmunaafiq yarqubha xata ida kanat الshamsu bayna qarnay shayطaan fayanqurha wuxuu uhi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam salaada qubayl almaqrib la tukanaya qoraxda dhicitaankeeda in yar ka hor waa salaadii munaafiqa wuu iska daynaya wuu iska joogayaa ilaa qoraxdu bayna qarnay shayطaan ay noqoto shayطaan labadiisa gees dhexooda ay ku jirto oo markay marti u noqoto dhicitaanka markaasuu markaa kaga qadhow qadhowsiinaya sida diiga oo kale waxaa kaluu leeyahay waxaa taa ina tusinaya nahyiga ku soo arooray alsalaatu bacda alcasr oo isaga axaadiida qaarkeed ay ku qaydeen waqtu lisfiraar waqtiga qoraxda casuusta oo ay gasho ee markaa kuleelkeeduna uu isdhimo marka waxa weeyaan nahyigaasina waa shaamiloo wuxuu koobsanayaa salaaddii faralka iyo tii sunno ahaydba halkaasi ayaa markaa hadalkaa uu ka arooriyey imaamu shawkani waxaad moodaa inaan dheereeyey sharaxa intaa lagumaan tala gelin laakiin khulaasatu lqowl waxay tahay salaada casar sida jumhuurta ahlulcilmigu ay ku tegeen waxay leedahay markaa wakti fadiilo ah oo waktigaa markaa shayga iyo harhkiisu ay isleekaadaan waxay leedahay markaa waktu ikhtiyaar waxaa wakhtigaasi markaa uu ku eeg yahay ilaa wakhtiga isfiraarku iyo casuustu qoraxda ay gelayso waxay leedahay leedahay waktu karaahiya oo qofkii markaa ay ka ansaxayso laakiin ficil makruuha qofki uu la yimi waa wakhtigaa markaa aanay weli qoraxdu aanay dhicin hadihi khulaasatu lqowl wa awalu waqti almaqrib maqribka waqtigiisa waxa u horeeya ghuruubu shamsi qoraxdu markay dhacdo hada waa shay waxa weeyaan muttafaq calayh axaadiida rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray xadiidu jaabir ibni cabdillaahi oo jibriil uu u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wakhtiga salaada uu barayey waxa u yimi markaa xiina wajabat ishamsu markay qoraxdu dhacday markaasi ayaa uu tukiyey salaaddii maqrib wa aakhiruhu waxa u dambeeya salaada maqrib wakhtigeeda dhahaabu shafaq shafaqii markuu tago alaxmar ee casa markaa lafdu shafaq maa lam yadhab ishafaq ayaa ku soo aroortay axaadiid shafaqa markaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa alxumra alati takhlufu ghuruuba ashams waa casaanka ka dambeeya dhicitaanka qoraxda markaa salaada maqrib wakhtigeedu waxa uu ku eg yahay marka casaankaasi uu baaboo ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdeen ashafaq waa albayaad aladi yakunu bacda hadihi alxumra waa caddaanka ka dambeeya casaankaa qoraxdu markaa ay ka tagtay marka ilaa caddaankaa la gaadhayo wakhtigii salaada maqrib uu joogaa waxaana khilaafka caynkaasi keenay lafdu shafaq oo labada macnaba leh alxumra iyo albayaad labadaba macnaba markaa ixtimaala laakiin cabdillaahi ibni cumar waxaa ka ansaxday radia allahu canhu ashafaq inuu yahay xumradaa iyo casaanka cid saxaabada ka midoo markaa khilaaftayna laa yuclam lahu mukhaalif min asaxaaba qowlkaasaa markaa raajixa shafaqu inuu yahay xumrada casaanka qoraxdu ay ka tagto markaa salaada maqrib laba waqti bay leeday sida raajixa khilaafan libacdi ahli lcilmi uu yidhi wakhtigeedu waa mudayaqoo intaa la weysaysanaya la tukanayaabuu ku eegi laba waqti bay leedahay saa xadiidu jaabir uu tusinayo wakhtiga koowaadoo ka bilaabmay marka qoraxdu ay dhacdo wakhtigeeda u dambeeyaana oo marka casaankaasi uu zuulo ee uu tago wa huwa casaankaa bixitaankiisu awalu lcishaa cishaa'iga awalkiisii weeyaan wa aakhiruhu cishaa'igii waxaa u dambeeyaa waa nisfu leyl habeenka markaa barhtankiisa kala barhkiisa ayaa u dambeeya habeenkiina markaa waxa uu ka soo bilaabmayaa ghuruubu shams waxaanu habeenka ku dhammaanayaa طuluuc اlfajr habeenka markaa kala barhka la leeyahy maaha in laga hadlayo ilaa qoraxdu intaa ay soo baxayso ayib aakhir waqti اlcishaa inuu yahay nisfu leyl ahlulcilmi fara badan baa ku tegey axaadiid sariix oo rasuulka alayh salaatu wasalaam ka sugnaatayna way ku soo aroortay hase ahaatee ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin waktiga salaada cishaay wuu joogaa maa lam yadkhul waqtu lfajr inta aanu soo gelin waktigii salaada subax waxaanay deliishanayaan xadiidu qataada can الnabiy alayh الsalaatu wasalaam uu yidhi laysa fi الnowmi tafriiطun wainama atafriiطu man ahara الصalaa xataa dakhala waqt اlأkhrى hurdadu gaabin maaha qofku waajibkiisa haraa uu ka gaabiyey haddii hurdo salaada ay ku dhaafto ee tafriidka iyo gaabintu waxa ay dul saaran tahay oo gaabin la yimi waajibkiina dayacay qofka salaaddii dub u dhiga ilaa wakhtiga ta kale uu soo gelayo xadiidkaasi markaa waxay leeyihin waa caamo salaada cishaay wuu shamlisanayaa ilaa wakhtiga subaxu uu soo gelayo wakhtigeedu inuu joogaa laga qaadanaya laakiin salaada subax lama odhanayo wakhtigeedu wuxuu joogayaa ilaa duhurka uu soo gelayo hada bilitifaaq adiladuna markaa istitnaa ayay ku samaysay wallahu aclam labadaa qowl waxaa lagu jamcin karaa laysku waafajin karaa in la yidhahdo sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen wakhtiga markaa salaada cishaay wuxuu ku dhammaanayaa nisfu leyl habeenka kale barhkiisa marka la gaadho hase ahaatee asxaabulacdaar dadka cudurdaarka leh ayaa wakhtigii markaa cishaa'iga uu baaqi u noqonayaa ilaa laga gaadhayo wakhtiga salaada subax wa awalu waqti alfajri salaada subax wakhtigeeda waxaa u horeeya hee wa awalu waqti alfajri salaada subax wakhtigeeda waxaa u horeeya idan shaqa alfajru waagu markuu dilaaco waaguna waa labe waa alfajru saadiq weeyi waa waaga markaa runtaa waagaa runtii markaa waa waa waaga saa isu dhereer ee gudban ee iftiinka badanna leh fajrulkaadibku markaa oo dabada yeyga oo kale rasuulku uu ku sifeeyey isagu waa caddaan yaroo saawo u taagan marka oo qotoma kaa markaa ma aha fajriga ama waaga salaada subax ay ku xidhan tahay wa aakhiruhu waxaa u dambeeya salaada subax wakhtigeeda tuluucu shams qoraxdu markay soo baxdo idaa talacat shams markaa salaaddii subax wakhtigeedii waa dhammaaday hase haatee ahlucilmigu waxay ka hadlaan salaada subax ayuhumaa afdal in khalas lagu tukado madow iyadoo weli madowga uu joogo himse hiimse iyo in waxa weeyaan la caddeeyo oo waagu si fiican markuu caddaado la tukado axnaaftu waxay idhahdeen in la caddeeyo ayaa fiican waayo rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi asfiruu biالsubxi fa inahu khayru lisalaatikum waa xadiid abu daawuud warinayo saxiix salaada subax markaa waagu dharaar markuu noqdo tukada waxaa kaloo sugnaatay fii muslim wagayrih ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kaana yusallii salaata subx bilhalas salaada subax inuu tukan jiray mugdiga labadaa xadiid markaa in la iswaafajiyo ayaa ka mudan in midkoodna la qaato midkoodna la tuuro waxaa la isku waafajinayaana waxay noqonaysaa in la yidhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam khalas buu ku geli jiray iyadoo madowgu uu badan yahay buu geli jiray ile qiraa'ada uu dheerayn jiray waxa uu ka bixi jiray iyadoo markaa waagu si fiican uu caddaaday waman naama buu uhi sheekhu qofka ka seexda can salaatii salaadiisii aw sahaa canhaa ama ilooba fa waqtuhaa waqtigeedu waxa weeyaan xiina yadkuruhaa marka uu xusuustown siduu yihi rasuulku man nasiya salaatan falyusalli idaa dakarahaa laa kafaarata lah ila dalik waaqimi salaata lidikri waman kaana qofka ah macduuran mid cudurdaar leh sidii naa'imkii iyo naasigii iyo mukrahi iyo gabadhii markaa tahaaradu ay wakhtigaa u timi oo adraka ka soo gaadho min asalaati salaadda wakhtigeedii ee min waqti salaa rakcata ragcad inta la tukado ka soo gaadhaa faqad adrakahaa salaadda wakhtigeedii wuu soo gaadhay laakiin aqalu min rakca ragcad in ka yar qofka wakhtigii ka soo gaadha salaadda wakhtigeedii muu soo gaadhay salaaddaasi way baxday masalada imanaysaana waxay tahay masalada qadaagu hal yajuus wayajibu alqadaa am laa qalle ma jira mise ma jiro watawqiitu waajibun buu yidhi salaadaha in wakhtigooda loo ilaaliyaa wakhtigooda la tukadaa waa waajib salaada wakhtigeeda in laga horumariyaana ma bannaana in laga dibdhigaana markaa ma bannaana wakhtiguna waxa uu ka mid yahay min shuruudi sixati salaa shuruudda markaa salaada sixadeeda shardi u ah waaljamcu kulminta la kulmiyo laba salaadood licudrin cudurdaar awgii loo kulmiyaana jaa'isun waa bannaanta salaadaha la kulmiyaa markaa waa macruuf waa salaada casar duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cishaa salaada subax iyo salaada markaa maqri salaada subax iyadu cafan waa waa bahgooni iyadu waa gooni iyadu cidna lama raacin karo oo lama odhan karo waxaa la kulminayaa maqhrib iyo salaaddii subax ama salaaddii subax iyo salaaddii duhur hada biitifaaqi ahli اlcilm cudurdaarkan markaa sheekhu uu sheegayaa waa safarkii oo kale oo safarku waa cudurdaar qofku haysto labadii salaadood uu ku jamcin karo cudurdaarka waxaa ka mida sida raajixa khawfka iyo cabsida sidaasoo kale waxaa ka mida almatar roobkii baa ka mid a ahlucilmiga badankoodana waxay ku tegeen laba salaadood in loo jamcin karo min ajli almatar walam yukhaalif fii dalika ilaa afraad qaliiluun waxaanay xujaysteen mafhuumka qowlka ibnu cabbaas uu leeyahay jamaca rasuulu ullahi bayna alduhri waalcasr wa bayna almaqribi waalcishaa min gayri safarin walaa khawfin walaa matar rasuulku wuxuu jamciyey duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishaa'igii iyadoo aanu safar jirin cabsiinaani jirin roobnaanu jirin marka waxa weeyaan waxaa laga fahmayaa inay agtooda muqarar ahayd inuu rasuulku labada salaadood u jamcin jiray min ajli asafar waalkhawf waalmatar amaa maradka isaga wax daliili kumuu soo aroorin xanuunka awgii in loo jamcin karo riwaayadda markaa xadiidka ibnu cabbaas ka mid oo odhanaysa walaa marad waa khaariju saxiix weeye saxiixayn kuma taallo waana riwaayatun daciifa hayru haabita wuxuu leeyahay sheekhu waalmutayammimu kii gebagabaystay iyo wa naaqisu salaati kii salaaddiisu markaa ay naaqiska ahayd aw itahaara ama tahaaradiisu markaa ay naaqiska ahayd ka salaaddiisu markaa ay naaqiska tahay dee waa ka tukanaya tusaale ahaan fadhiga ku tukanaya dee alladii yusallii jaalisan ama mudajican ka tahaaradiisu ay naaqiska tahayna waa kii tusaale ahaan salasul bowlka qabay sidaasoo kale kii waxa weeyaan gabadhii damul istixaada lahayd waxaa la mida qofkii faaqidu tahuureynka ahaa ee biyana waaye dhul uu ku gebagabaystana waaye oo naaqisu tahaara yusalluuna way tukanayaan kuwaasi ka hayrihim sida dada kale ay u tukadaan min hayri ta'khiirin iyagoon dib u dhigin oo qofkii gebagabaysta lama odhanayo gebagabaysigaaga ha ku tukanin ilaa akhirul waqtiga la gaadhayo ilaa halkii waysadunbuu gelaya awal waqtigu iskaga tukan karaa kii markaa fadhiga ku tukanaya lama odhanayo fadhiga ha ku tukanin ilaa aakhirul waqtiga la gaadhayo waayo bilaad bogsataaba saa lagu odhan maayo kii naaqisu tahaaro ahaa lama odhanayo awalwaqtiga ha tukane akhirwaqtiga dib ugu dhig biloo tahaarada markaa waxaan kaa kala dhimay uu kaa tagaaya ee qofkaasi tahaaradiisii isaga iyo salaadiisii waajibka ku ahayd ayaa u gudanaya xaaladiisa marka laga waajibka ku ahay marka awalulwaqtiga waa uu tukan karaa kii kalunbuu lamidi wuxuu leeyahy sheekhu waa awqaatu lkaraaha waqtiyada salaada markaa la karhay ee la nacay in la tukadaa bacda alfajri salaada subax dabadeed weeyaan xataa tartafica shamsu ilaa qoraxdu ay kor u kacayso oo markaa qayda rumxin oo kale in waran leeg ay kor u kacayso wa cinda azawaali iyo marka qoraxdu ay taagan tahay samada barhtankeeda ee ay bilaabayso markaa inay u iilato dhinaca galbeed wa bacda alcasri iyo salaada casar dabadeed xataa taqruba ilaa ay dhacayso markaa qoraxdu xadiidu cuqbata ibni caamir aljuhani ee markaa saddexdaasi waqti tusiyey in salaada markaa aan la oggolayn waxaa markaa laga reebayaa salaadihii faralka ahaa qofka cudurdaar awgii waqtiyada ay kaga beegmaan dee waa tukanaya sida raajixee saxiixa jamaahiirta ahlucilmiga ay ku tegeen saasoo kale salaadihii dawaatul asbaabka ahaa dee sababta lahaa iyagana waa la tukanaya laakiin waxaan la tukanahaynee la diiday waa nawaafishii mutlaqa ahayd weeye waa sunnayaashii iska sii daysnaa ee sabab markaa gaar aan lahayn wakhti gaarana aan lahayn markaa bacda alfajriga waxaa looga jeedaa bacda salaati alfajr cinda zawaalla waxaa looga jeedaa marka qoraxdu samada barhtankeeda ay taagantah labada waqti waa waadix laakiin wa bacda alcasri xataa taqrub waxaa ku soo arooray xadiidu caliy bin abi aalib ida asfarat ishamsu bacda alcasri mubaasharatan salaada lama diidana salaada casar dabadeed waa la yska tukan kara rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sallaa bacda alcasr laakiin marka qoraxdu ay casaato ee isfiraaru galo waqtigaasi ayaa waqtulkaraaha markaa uu ka bilaabmaya kama dala calaa dalika xadiidu caliy fi musnadi axmed waqad saxahu alcalaamaة اlalbaniyu raximah اllah fi kitaabi asilsila صaxiixa wuxuu leeyahy sheekhu albaabu thaani baabu alaadaani waliqaama baabkii aadaanka iyo iqaamada alaadaan waa aliclaam ogeysiinta weyi sharcanna aadaanku waa aliclaamu bidukhuuli waqti salaa bialfaadin makhsuusa oo ogeysiin dadka la ogeysiinayo waqtigii salaadu inuu soo galay iyadoo la isticmaalayo ereyo gaara oo markaa sharciya yushracu buu uhi sheekhu waxaa loo sharciyey liahli kulli beledin beled cid kastoo deggan an yatakhiduu inay samaystaan mu'adinan inay samaystaan sida rasuulku cuثmaan bn abilcaas uu ku uhi wاtakhid mu'adinan laa ya'khudu calaa aadaanihi ajra mu'adinaan mushqaayad aadaan ka qaadanayn samaysa buu idhi walyu'adin lakum axadukumaa buu uhi rasuulku ha idin tukiyo ha idin eedaa mid idinka idinka midi wafdigii qolada wafdiga ahayd walya'umukuma akbarukuma ha idin tukiyana ka idinku weyni markaa mas'alada koowaad waxay tahay aadaanku ma sunna mise waa waajib sida saxiixa aadaanku waa waajib wujuubkiisa waxaa tusinaya awaamirtaa rasuulka ka soo aroortay iyo inuu yahay shaciira cadiima oo min shacaa'ir alislaam calaamadaha weyne islaamu ka midi xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qolo kambalkooda marka uu dego idaa nazala bisaaxati qowmin haddii aadaan markaa uu maqlo kumuu duuli jirin manaa waa calaamad bay u tahay inay meeshu tahay baldatu islaam bilaadu islaam inay meeshu tahay haddii markaa aadaan uu maqli waayana meeshaas inaanay bilaadu islaam ahayn ba arrintaasi calaamadu ahayd oo rasuulku alayhi salatu wasalaam waa ku duuli jiray wa hada mima yadullunaa marka la leeyahy daaru kufrin iyo daaru islaam inaanay cilaaqo la lahayn xaakimka ida kaana alxaakimu kaafiran waxay noqon kartaa daartu uu u taliyaa daaru islaam xaakimka oo muslima ayaanay daartu noqon kartaa daaru kufrin daaru kufrin iyo daaru islaam waxaa lagu kala saaraya waa duhuuru shacaa'ir shacaa'ir lislaam meesha inay ka muuqato mithlu laadaan iyo salaatu ljamaaca wahaakada wuxuu leeyahy sheekhu yunaadii waxa uu ku dhawaaqayaa mu'adinkaasi bialfaadin ereye ayuu ku dhawaaq bialfaadi alaadaani aadaanka ereyadiisiibuu ku dhawaaqaya almashruuc ee mashruuca ahaa cinda dukhuuli waqti salaa salaada waqtigeedu markuu soo galo oo marka laga reebo markaa salaada subax iyadoo laba aadaan leh oo aadaanka hore dadka lagu ogeysiin maayo soo gelitaanka waqtiga salaada waxaa markaa lagu toosinayaa kii hurday kii salaatuleyl u taagnaana waxaa la leeyahay waqtigii subaxa ayaa dhow xataa yarjica alqaa'imu wayantabiha annaa'im saasuu yihi rasuulku alayh isalaatu salaam si uu markaa kii salaada tukanaya leylkuna uu u joojiyo dee witrigiisii uu tukado salaad subaxaana usoo gaadhin kii hurdayna markaa loo toosiyo ayaa aadaankaa hore loo sharciyey laakiin aadaanada kale salaada waa cinda dukhuuli waqti salaa salaada waqtigeedu markuu soo galo alfaada aadaanku markaa waa mid dadka lagu addoonsaday oo tacabudiya waa tawqiifi sideeda in loola yimaado weeyaan markaa aadaanka waa in laxniga laga ilaaliyo waa amru yu'safu lahu akharu almu'adiniin wa ghaalibuhum fii baladina haada yalxanuuna fi alaadaan mu'adiniinta badankoodu haalibkoodu in lam aqul kulluhum daan odhan dhammaantoodba yalxanuun fi laadaan aadaankii laxni bay ku samaynayaan wallaahi bacduhum baa markay aadaanaya aada naxaysa halkaasaa lagugu dhufanaya oo kelimada haddii la macneeyo kufri noqonaya ayay ku dhawaaqayaan aadaanka si kale ugu dhawaaqayaan laa yajuus dadka noocaasiya in mu'adiniin markaa laga dhigto mu'adinku waa inuu noqdo mid aadaankii saxaya waa inuu noqdo mid waxa weye